Qaar ka mid ah bulshada magaalada Jowhar ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la horumariyo tayada waxbarashada dalka, gaar ahaan si loo hubiyo in ardayda Soomaaliyeed ay helaan aqoon iyo xirfado la jaanqaadi kara casriga maanta. Bulshada ayaa ku baaqay in la kordhiyo iskaashiga u dhexeeya dowladda, hay'adaha, iyo shacabka si waxbarashada dalka loo gaarsiiyo heer tayo leh oo la jaanqaadi kara baahiyaha waxbarashada.
tahay waxbarashada gobolka shabeellada dhexe horta waxbarasho markii laga hadlaa waxay u baahan tahay waxyaabo badan oo aas-aasiga ah waxbarashada waxaa laga soo dhisaa ubadka salka hoose beyska ayaa laga soo adkeeyaa waxaan ogsoonahay burburkii kadib waxbarashada aas-aasiga ah waa burburtay inta badan iskuullada waxay sameeyaan ardada markay soo codsadaan iskuulka waxay sameeyaan korisal lahaa in ardayga loogu bilaabo dugsiga dhexe tusaale toddobaad amaba qaarkood dugsiga sare loogu bilaabo marka taas si loo hortaga waxaa la samayn karaa in maamulka iskuulka iyo waalidiinta inay iska kaashadaan siday iska kaashan karaan waalidka wuxuu ku dadaalaa ubadkiisa siduu macnaha beys ugu soo bilaabi lahaa qaybta hoos ugu soo bilaabi lahaa oo maamulkan ugu dhaadhacsii lahaa in ardaygan uu ka boodbootinin si nidaam ah wax loogu socodsiiyey taas ayaa maxaa la is dhihi karaa beys ay u noqon kartaa islamarkaan lagu adkey kara waxbarashada waalidiinta isku mid ma ahan ubadku wuxuu jecel yahay in waalidku wuxuu jecel yahay ubadkiisa in wax si wanaagsan ugu bartaan kulley waalidka isagoo og in ubadkiisa maxaa lahay si wanaagsan wax u bartaan jecel ma ku boorinayo maamulkaas in maxaa lahay ay boodbootiyaan waxaa loo baahan yahay in ubadka lagu dadaalo waqti lagu bixiyo s laga soo dhiso lagu abaabiyo sidii qeybaha hoos looga dhisi lahaa oo dhan walba leh markii beyska laga soo dhiso markaasaa ardaygaas noqon karaa arday maxaa ladhahay oo heer jaamacad markiis gaaro maskax ahaan xataa waa dhisma ardayga markii beyska laga soo dhiso laakiin markii la boodbootiyo ardayga wuxuu ku wareeraa jaamacadda markuu u gudbo sidii maxaa ladhahay oo ula qabsalaya aadu ugu wareeraa waana hadda dhibaatada haysata ardayda aad waa ku leeyihiin oo maxaa yeelay tayada waxbarashada in la hormariyo waa sheega ugu qaalisan waa indhaha waa maskaxda waa ubaxa dalka haddii aan tayadaas waalidiintu aynan lahayn eedu maanta siday yihiin ma ahaan lahayn fikirka maaragtay afartii sano oo jaamacadda waxaa soo bixi lahaa ugu yaraan magaaladan gobolka shabeellada dhexe ugu yaraan kun qofood hadda lama arko waxaa arkaysaa boqol qofood iyo boqol wax ka yar eedu waxaa iskale waalidiinta iyo kuwa waxgaradka ee wax yaqaano aaladda waxbarasho ilaahay u siyaadiyey su-aal loo baahan yahay waaye waxbarashada aasaasiga waxaa waaye in la tayeeyo waxay ku xiran tahay waxyaabo badan oo iskaabaya in la helo manhaj u qalmab deegaanka in la helo in la helo mataqaanaa meel ku habboon waxbarashada ama boos ku habboon ama makaan ku habboon in macallin loo helo tababaran oo wanaagsan oo dhisan in loo helo oo ka adag waxbarashada aasaasigaa inuu ardayda fahamsiiyo iyo in la helo mataqaanaa manhaj wanaagsanoo aada uga turjumaya deegaankiisa
wasaaradda waxbarashada hirshabeelle ayaa horey u sheegtay inuu wado qorshe ballaaran oo lagu kabcinayo fursadaha waxbarashada taasoo ay qayb ka yihiin mashaariic lagu taageerayo ardayda danyarta ah iyo gabdhaha